عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وال- kitaabkii al-istisqaa ayaan kuba jirnay ama bilow inooba ahaa wuxuu yihi markaa musanifku raximah llahu tacaala baabu taxwiil alridaa'i fi listisqaa'i baabun fii bayaani taxwiil alridaa'i wuxuu u baabaysan yahay balgo ah bedelitaankiisii la bedelayay habkii uu ruuxu u huwanaa oo uu midigtii iyo bidixdii dee isku bedelayay fi listisqaa'i markaa ducada roobdoonta laguma jiro waana waqtiga khudbaddaeh taas buu baabkeedii yahay kale waa xadiid aynu soo aragnay casharkii hore oo waa xadiidkii kitaabku uu kuba bilaabmay oo in yaroo kooban aan kaba soo aragnay in tarjamo labaad buu dhigan doonaayo kayfiyada iyadana uu kuba keeni doono xadiidka waa soo celcelin doonaa haddii alayidha waxoogaa buu inoo soo celcelin doonaa intaan kuba jirno kitaabkan isagoo dee waxyaalihii xadiidku kulansaday canaawin iyo taraajiim u dhiganaya wuxuu uhi musanifku raximah اllahu tacaala xadaana isxaaqu qaala xadaana wahbu qaala akhbarana shucbatu can muxamed bni abi bakri can cabaad bni tamiimi can cabdillaahi bni zaydi ana nabiya sala اllahu calayhi wasalam istasqaa faqalaba ridaa'ah lisaanadkii kolley moxamed ibni abi bakrin ma xusuusni hore inaynu usoo maray casharkii kan ka horreeyeyna waa taan leyna xadiidku waa inoogu sugnaa ee laakiin waxaa ku sugnaa in cabdullaahi ibnu abi bakrin waa walaalkii kaas baa inooguba sugnaayoo ka warinayay imika cabaadkan moxamed ibnu abi bakrin waa laba noo labadooduba madiinana qaadi ka noqday oo walaalo ah aabahoodna insha allahu tacaala horena waan usoo aragnay isaguna xadiidka dadka warinayo aabahoodna kaga mid yahay abubakrin waa dad reer madiino reer bani najaar ah waa anas ibnu maalik iyo abu ayub alansaariyo jiribkoodii ansaareed ee khasraj labadoodna qaado way ka noqdeen aabahoodna madiino qaado waa kaba noqday ee sa xaafid u dhigtayna in wuxuu ka dhigay cabdullaahi bnu abi bakrin kaas aynu soo marray imikana dariiqa labaadba kuba sugan in inuu yahay taabiciinta raggii ugu yaryaraa isaga laakiin kan wuxuu kaba dhigaa asaadisa walow isagu ka hor dhintay oo si waxaanu saxaabo ula kulmay jirin isaga oo dee walaalkii ka yar da-weyna geerida ha kaba dambeeyeen marka cabaad ibnu tamiim isagu ilaa weysaiyo dee waa tii aan soobahayne waa inay isla reer yihiinuun adigu maya isla reerba adigu ansaari guudba iyo khasraj bay iskuba yihiin cabaad ibnu tamiim baa cabdullahi ibnu zayd kaba warinaya oo wuxuu yihi ana nabiya nebigu sala allahu calayhi wasalam istasqaa u waraab dalbay anaa ilaahay buu bariyey inuu dadka soo waraabiyo iyadoo abaari ay jirtay dadkana lagaba weliba la weydiisay saynu horeba usoo ogaanay faqalaba wuxuu gadiyey ridaa'ahu waa markii uu ducaynayey markii uu khudbadda kuba jiray waana waqtigii uu qiblada u jeestay sida xadiidka ama riwaayaadku ay noo caddaynayaane go-iisii ayuu gadiyey lafdiga qalaba waxaa u keenayaa inuu xaggii hoose xaggii sare mariyey xaggii sarena uu foor xaggii hoose mariyuu maradiisii bal tankiis oo kale ama uu sa jaanibka isu weydaariyey baabku u dhigtayna baabu taxwiil ridaa bal xadiidka ay noo socdaan xadaana caliy bnu cabdillaahi qaala xadaana sufyaanu qaala cabdullaahi bnu abi bakrin inahu samica cabaada bna tamiimi yuxadisu abaahu can cammihi cabdillaahi bni zaydi ana nabiya sala allahu calayh wasalam xadiidkiinoo kolna waa ikhtisaarinaya kolna waa dheeraynaya dee ruwaaddii kale lahaydna waa kan inoo kala sheegaya sufyaanku waa sufyaan ibnu cuyayna marka moxamed ibnu abi bakrin hadday markii hore ahayd imaka cabdullaahi ibnu abi bakrin oo walaalkiya weeye inahu samica cabaad ibnu tamiim marka wuxuu maqlay eg cabdullahi bnu abibakrin baa maqlaya cabaad ibnu tamiimo yuxadisu xaal uu waramayo abaahu aabbihii ayuu u warramayay oo markaa cabaad ibnu tamiim wuxuu u warramayo xadiidka u sheegayey cabdullaahi iyo moxamed aabbahood abubakr ibni moxamed ibni camr ibni xasmin ayuu xadiidka u warramayay markaa majliska waa joogay cabdulaahi waa ka maqlayna cabaad laakiin cabaad xadiidka wuxuu u sheegayay aabbihii saas baanu leenahay saddexdooduba xadiidka cabaad way ka wada wariyeen halka sanadkana aniga sei taalla qaala xadaanaa sufyaanu qaala cabdullaahi halkan kolay laba qaalaa meesha wada taallay markaa mid baa dhacday unoo waa khad ahaan bay u dhacday oo kolayna bal miyaa nudqi ahaana ay u dhacaysaa mise uma dhacayso kalaan baa jira cinda ahlilistilaaxe laakiin istilaaxaan bay labada qaala markay meel ku kulmaan sidan oo kale ayay gooyaan oo asalku wuxuu ahaa xadaanaa sufyaanu qaala sufyaan wuxuu yidhi qaala cabdullaahi bnu abi bakrin taas weeyaan oo qaala markaa labadii qaalo mid ahaan ayaa la gooyo khad ahaan baa loo gooya qaaliban laakiin waa la aqriya marka muxuu yihi can cabdillahi bni zaydin can camihi damiirkan camihi ku jiraana wuxuu u laabmayaa cabaad ibnu tamiim oo maaha imika cabdullaahi ibnu zaydkan iyo aabbihii iyo kuwan uma laabmayo ee cabaad ibnu tamiimkan xadiidka warinaya ayaa wuxuu ka warinayaa can camihi cabdillaahi bni zaydin adeerkii cabdillaahi bni zayd ee horena kitaabu salaad iyo weysaya waan kuma soo maray waa saxaabigii axaadiisii weysada warinayay cabaad ibnu tamiim ibnu ghaziyaa la yidhaahaa barhkood baa le aragti baabuleeyo waqtigii rasuulka ilaahi buu dhashay waa taabici dhexe cabdullaahi ibnu zaydna ibnu caasim baa la yidhaha ee aabbihii tamiim iyo cabdullaahi ibnu zayd baa xagga hooyo ka walaalo ahaa hooye ahaan bay iyagoo xaggaasay kaba walaalahayn waayo labaa midna waa zaydna waa ina caasim tamiimna waa ina ghaziye waana isla reer reer bani maazin un ana nabiya nabigu sala allahu calayh wasalam kharaja waa baxay ila lmusallaa salaad ciideed mawaa salaad istisqa dadkuna inay isu yimaadaan waa la wada doonayaayo dee waxa weyaan baan markaas ilaahay la wada baryo la tadaruco loo soo baxo haddaba musalli buu u baxayoo fastasqaa ilaahay buu weydiistay inuu soo waraabiyo kollayna salaad buu tukaday waa dee inoo soo socotaaba in salaad buu tukaday khudbadna waa aqriyey khudbadda dhexdeedii baani ducadiisani ahayd fastaqbala alqiblata qibladii buu u jeestay waqalaba wuxuu gediyey oo uu xaggii dee markaa daahirku waxaba weeye inuu dushii xagga hoose mariyey eh ridaa'ahu go-isii laftigii taxwiilna wuu soo dhigtay oo halkan lahay taxwiil buu dhigtay labada riwaayana waxaa inooguba soo socota qalbi baa inooguba sugan laakiin ruwaadda ruwaadda kitaabkan ama aimadii dee kitaabkan inoo soo warisay bukhaari inoogaba soo warisay lafdigan qalaba ee iskuma wada waafaqsano riwaayada abudar oo kale halkan waxa taalay imaka halkan xawala baa taalay waana ta uu tarjamadaba u dhigtay halkan qalaba bedelkeeda xawalaa taalay muslim oo kale cabdullaahi bnu abi bakrin marka uu kaba warinayo dariiqa maalik iyadna laftigiisa xawalaa dhacay xadiidkii aynu uu soo marnay markii ugu horreysayna ee sufyaan ama sufyaan thawri cabdullahi bnu abi bakrin kaba warinayana waxaynu ku soo marray kharaja nabiyu sala allahu caleyh wasalam yastasqii waxawala ridaa'ah markaa sababta uu dhigtay tarjamadan iyadoo qalaba riwaayaadkan ay tahay riwaayaadkan qaarkood khaasatan ta dambe xawala ayaaba laguba wariyey xadiidka iyo duruqdiisa kalena xawala kuba sugnayd markaas sanbuu uba dhigtay taxwiilkuna waxa weeyaanun waa jaclulyamiina cala shimaal dhinacii xaggan midig oo kale saar oo xaggii kale loo wareejiyo bidixdiina xaggan loo wareejiyo ama qalbigu waatan ay tankiiskana kaba cabiraan marka taxwiilku rasuulka ilaahi waa inooga suganyay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh axaadiidu way tacaduday laakiin qalabadan nafteedana imika halkan inooguba suganna waxaaba ziyaado inoo dambayso oo kale tafsiir qalaba ridaa'ahu jacala alyamiina cala ashimaal bal laftigaasaaba dambeeyo go-iisii buu gadiyayoo macnihii waa macnaa xawalo uunoo midigtiibuu xaggii bidix kaba dhigay bal waxay inoo suganay rasuulka ilaahay jaanibkan inoogaba suganay taxwiilka weeye amaa qalbiga ama tankiisu ridaa bal waxaan haynaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inuu ku hamiyey doonay laakiin may dee fulin oo abu daa'uud iyo baaba booriyey rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh isagoo khamiiso madow ama waa dee mare ay huwan jireen oo madoobayd isagu dusha ay u saarnayd ayuu doonay xaggii hoose intuu qabto inuu xagga sare soo maamo dusha sare soo mariyo falamaa haqulat calayhi qalabaha calaa caatiqi oo iyaduna taas ahayd caatifkii dee dhinacii labadii dhinacu markay ku cuslaatay intaasi ku adkaatay ayuu dhinacii kale uunbu u bedelay shaafici markaa imaam shaafici raximah llahu tacaala isagu wuxuu israaciyaa arinkan rasuulka ilaahay ku hamiyey iyo wixii uu sameeyey oo labadaba sunuu ka dhiga markaa cinda listisqa midi waa taxwiilka oo axaadiida ay nooguma sugantao de waa ficlan rasuulka ilaahay baa laba yimi midna waa hamiga xadiidka abi daawud iyo nooguma sugan ee tankiisa rida ama xagga sare in xagga hoose la mariyo labadoodiiyo la israaciyo laakiin inta badan jumhuurulculamaa ama iyagu taxwiilkaasunbay kuba tegeen inuu mustaxab yahay ee tan kale kumay tegin oo imaam shaafici laakiin hamigaa isagoo eegaya ayuu isaga taasna sunno kaba dhigay welibana jumhuurulculamaa qowlkoodu waxa weeye markaa imaamku uu taxwiilkaa laba imanayo dadkii iyaguna dee fadhiyey ee iyagu markaa dhagaysanayay khudbadan ama ducadan dambe aamiinta lahaa iyaguna inay taxwiilkii laba imanayaan taas baa waxa weeyaan kuba sugan kollayna xadiidkan duruqdiisa qaarkood ayay iyada taasi kuba timi in taxwiilkuna kolley wuxuu dhacayaa marka dee inta hore hadduu soo jeedo uu xaggii dadka soo eegaya si khudbada caadadoodu ahayd oo uu ama hawaaniyo ha wacdiye laakiin waqtigaa ducada uu bilaabo istisqa kol hadday tay qibladiibuu u jeedsanayaa ciddii kolba dee khadiibkii ama dadka tukinayay markuu qiblada u jeesto waana waqtigaa gacmaha sare uu qaadaya sida inoo dambaysa ayaa taxwiilka riduuna ama uu dhacaya kolley xadiidkana taraajim buu u dhigdhigan doonaa haddii aan la idhaaho umuuro kala duwanna ay nooguba sugan tahay xagga taxwiilkana kolley culimmadu dee waana xadiidna waa kuba yimi daaraquniya ay wariyeenoo bal irsaalkiisa barhkooda raajax yeeleen sida daaraquniye laakiin rijaashiisu ay hiqaad tahayoo in arrintu ahayd un tafaaul la tafaaulanayo in ilaahay xaalkan dadka haysta iyo abaartan iyo dhibtan uu bedelo xaalo kaba roon oo ah dee barwaaqo iyo saco ilaahay uguma bedelo bal taas baabay waa tafaaul taas bay tahay ee haddaba rasuulka ilaahay taasuu yeelay fa sallaa markaa waa tukadayna ragcatayni laba ragcadood buu rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dadkii tukiyey qibladii buu u jeestay waa tukiyey daahirka xadiidku istiqbaalkan oo waqtigii ducada ah iyo salaadu inay salaadu dambaysay baaba imaka daahirka xadiidkani uu xadiidkeenini inooba keenaya macnaha labadan ragcadood ee rasuulka ilaahay fadina tacqiib bay faa'iideen riwaayadka qaarkoodna uma sallaa lana ragcatayni baaba timi waa in salaadu ay dambayso ay khudbadu horeyso san dee jumcada oo kale taas baabay xadiid caaisha iyo xadiid ibnu cabaasna waa si ay kuba yimaadeen laakiin xadiidkan cabdullaahi ibnu zayd oo kale oo imaam axmed wariyey ayaa lafdi wuxuu kuba yimi salaadii inuu kuba bilaabay khudbadii horteed xadiid abu hureyrena waa sida kuba yimi bal taas oo kale imaamiyad marka aimada marka leega maalikiyada iyo shaaficiyadu waxay raajax yeelaan iyagoo kala mid dhigay ciidda inay khudbadu dambayso ay salaadu horeyso taas kolleyna waxay taa u yidhaaheen walow labada xaalaba imika axaadiidan aan kuba hayno xadiid ibnu cabaas baa wuxuu ahaa rasuulka ilaahay waa tukaday istisqihii kamaa yusalli lciid oy markaa ka dhigeen uun xaggii waqtiga marka la eego walow maalin mucayana aanay ahayn oo waqtigaa hore in laba tukanayo iyo kayfiyadan iyo bal xataa takbiir in la horreysiinayo oo toddobadii iyo shantii goor la kala takbiiranayo walow lafdi ama xadiid daciifi jaanibkaa kuba yimi laakiin marka tashbiiha la eego taasay kaba dhigan imaam axmedna kole riwaaye uu leeyahay waa taas riwaaye labaad uu leeyahay iyadoo axaadiistu labadiiba kuba timi in takhyiir meeshii jiro xajri aanu jirin haddii la horreysiiyana dhibaata ma jirto waa shay jaa-isa haddii khudbadda la dambaysiiyana waa shay jaa-isaba weye xaafidnu xajar oo kale ah wuxuu leeyahy waxaaba lagu jamcin karaa riwaayaadka markii hore rasuulka ilaahay ducuu ku bilaabay ducadii ku bilaabay haddana labadii ragcadood buu tukaday labadii dambena taasi khudbay ahaydoo markii dambena khudbadiibuu kaba dambaysiiyey markaa ruwaadii qaarkood waxbay kuba gaabsadeen kuwana barh bay sheegeen aanay kuwii kala sheegin barhkood baa ducadii khudbad kaba cabirayoo markaa arrintu ay ta khudbaduna ay dambayso waxaan ka horreeyeyna ay ducatee bal calaa kulli xaalin xataa imaam nawowi rawdo takhiirka waa kuba soo naqliyaa in dee la kala dooranayo haddii tan la horreysiiya haddaan tan laba horreysiinba xagga marka la eego takbiirtiiyo jaanibkaasna waa xadiidka ibnu cabaasin sheegaynay ee ahaa si uu ciidda u tukanayeybu uba tukaday ayaa ciddii ku tagtay waayo xadiidka caddaynaya in takbiirtan ay jirtay kaas isagoo aad buu daciifiya ama waa daciif u noqonaya xadiid caaisho abi daa-uud iyo kuwa suganna rasuulka ilaahi markii cadceedda u soo baxday inuu baxay taas bay ahayd oo dee waxa weeyaan halkii musalli uba baxay kolley dee musalli in laguma tukadaana waaba dee san rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh noogaba sugan marka aan duca un lagu kaaftoomayn iyo khudbad dhexdeed bartaas axaadiidna way noo socon doontaa qaala abuu cabdillaahi bukhaari wuxuu yidhi waa imaamkii kitaabkan lahaa kaana bnu cuyaynata ina cuyayno wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahaa huwa saaxibu laadaani macnaa wuxuu sheegaya cabdullahi bnu zaydka xadiidka warinaya waa ninkii aadaanka walaakinahu wahima halkan waa qaldamayo ama waa khada marka la eega imaamka ibnu cuyeyne kaba dhacday liannaha ma aha isaga kaas maahe lianna hada kani cabdullahi bnu zayd ibnu caasimin ilmaaziniyu maasin alansaari kani waa cabdullahi bnu zayd ibnu caasim reer maazin maasinkuna maazinna carabtu way ku badan tahay inta reer maazin la ydhaahaa majmuucana waaba sharaxa way kuba suganta oo uu tirinaya maasinadii carbeed oo badan weeye aad bay uguba badan tahay asalka hore kelimada maasinna waxay leeyihiin xagga luqada waa baydu naml quranjada oo kale xanteeda iyo baydkeeda yaryar baa maasin lagu magacaabaa laakiin waa magac tan sidee qolooyinka carabeed ee maasin laba yidhaahaa way badan yihiin waa maasinkii ansaareedoo waa khasrajna jilib reer khasraja marka muxuu leeyahay cabdullaahi bnu zaydka kale saaxibulaadaan awowgii caasim lama yidhaaho cabdullahi bnu zayd ibnu cabdirabi baa la ydhaha magaca iyo magaca abbaa way ku kulmeen inay ansaar yihiin oy labaduba khasraj yihiin taa way ku kulmeen dee axaadiis inay wariyaanna way kuba kulmeen taas laakiin markay noqoto xagga awowgana way ku kala duwan yihiin oo midna ka aadaanka wariyey waa ninkii ku riyooday aadaanka weyaan ninkii ku riyooday xadiidkiisuna labada saxiix nooguma sugnaa bal dee sunantuu kuba sugan yahay aimada qaarkoodna waxaabay yidhahdeen xadiidkaa keliyuu leeyahay bay yidhaahaanee ninkan axaadiidiisu badantahy waa ninkan aan hayno amaa ninkan awowgii caasimkaa kalena cabdirabbi dee xagga jiribkana way ku kala duwanyihinoo dee kan isagu waa waa kan laynoo tilmaamay maasinkii ansaareed weeye kaasna balxaarith ibnu lkhasraj khasrajka kuma kulmayna baa jiribkiisu yahayoo marka wuxuu yihi arrintaa ka dhacda ibnu cuyayna waa wahm ee cabdullahi ibnu zaydka xadiidka inoo warinaya bal dee bukhaari iyo muslim riwaayo kuma leh cabdullahi ibnu zayd ibnu cabdirabbi ee dee sunanta ayaa xadiidkiisaasi kuba sugan yahay ah xaggan aadaanka iyo si ilaahay uba tusay ee markii dambena rasuulka ilaahay ru'yo xaqa yidhi oo markaa aadaanka bilowgiisii bal khaasatan alfaada iyo kelimaadkan aadaanka waa nin kale weeyaan baabu intiqaami rabbi jala wacaza min khalqihi bilqaxdi ida ntuhikat maxaarim اllahi hada kani baabu intiqaami rab ilaahay subxaanaه watacaala argudashadiisii ka argudanayo ama dee ciqaabaya caza wajala min khalqih bilqaxdi abaar uu ku ciqaabayo ida ntuhikat maxaarimullaahi maxaarimta ilaahay waa macaasiya waxyaalaha haddii la dilaaciyo lagu dhaco taas bal ayuu baabkeedii yahay oo macnuu waa maxay ilaahay baa yidhi wamaa asaabakum musiibatin fabimaa kasabat aydiikum masaa'ibtan dadka heraysa iyo dhibaatooyinkan iyo balaayooyinkani waxay kaba dhasheenba dee wixi ay nafahoodu kasbadeen oo dee fasaadkan bad iyo badhba gaadhayba bad iyo beriba gaadhaya waa waxaa dadku ay kasbadeen ee horta dunuubtoodiia albaabkana wuxuu cunwaankiisu yahay uun ilaahay subxaana watacaala khalqigiisa waxyaalaha uu ku ciqaabayo inuu kaba mid yahay marka maxaarimtii iyo macaasidii laguba dhaco qaxdigan abaartan iyo jadbigan taasi inuu kaba mid yahay tarjamadu taasay nooguba taallaa waxadiidoo sheekhu uu soo arooriyeyna ma jirtee cunwaankaas ama tarjamadaasun baaban haynaa ibnu rushayd bua markaa welibana ruwaadda qaarkood mabay sheegin tarjamadani dee baabkan iyo baabkaa kalunbaa iskuba xigay markaa ibnu rushayd baa waxa weeyaan uu halkan shaarixu kaba soo naqlinaya waxaaba laga yaabaa dee inay markan uu kitaabka sheekhu alifaya ruqco mufrada ah inay kuba qornayd oo barhkoodna intii kale ay kaba tegeen xamawi uun mooyaane waxaaba laga yaabaana inuu tarjamada dhigtay oo uu markaa doonaya xadiid aada ugu munaasiba inuu kuba soo arooriyo dee xadiidka halkan kuba munaasibkiina waa xadiidkii aynu soo marray ee casharkii hore aan kuba soo marray ibnu mascuud xadiidkiisii ahaa waan u soo celin doonaa markii dee iyagii ay kufaartii quraysheed iyo hereer mudar iyo xaqii ay ka fogaadeene rasuulka ilaahay xaggoodii idbaar iyo taa uu kaba arkay inuu ilaahay ka baryay inuu abaar kuba rido si ay u daciifaan oo ay u dulloobaan oo ay xaqii uba qaataan bal kaasoo kale ayaaba ah waxyaalihii u munaasibka waan usoo horraysiiye dee dibna waa u dambeeyaaba meelo kala duwanna waa ku keeni doonaaye calaa kulli xaalin tarjamadan waayo waxyaalahan dadku ay laba imanayaan iyo dunuubtooda ah ama ayaa waxyaalaha ka dhalanaya ay kaba mid tahay qaxdi uu kaba mid yahay si xadiid ugaaro oo imika tarjamada inoogu hoos sugani ma jirto bab اlistisqaa'i fi lmasjid aljaamici robdoontii iyo iyadoo ilaahay subxaanah wa tacaala la baryo la weydiisto waraab fi lmasjid aljaamici masjidkii jaamica ahaa taas buu baabkeedii yahay waa ta aynu soo maray rasuulka ilaahi almusalla inuu baxay xadiidkaas iyo kanna waa inoo soo celcelin doonaa labadoodaba intan aan istisqaa kuma jirno marka wuxuu tarjamadan sheekhu usoo dhigtay dee waaba isagoo kuba ishaaraya musallaa iyo bannaan in loo baxaa inaanay shardi u ahayn baryadan ilaahay la baryaye la weydiisanayo dee roob la weydiisanayo waxa weeyaan sababta loo baxayaa waa si dad badan isugu yimaadaan oo dadku ay aada iyo aada u yimaadaan ay usoo baxaanuun masjidkii haddaba hadduu almasjid aljaamic buu kaba cabire masjid weyn yahay dad badanna qaadaya oo kale markaa caynkaasa haddii laguma kaaftoomo waa taa walow xadiidkan aynoo soo wadna salaad gaaroo istisqa u tukaday anayna maalin jumco ah inuu rasuulka ilaahay ilaahay baryay ilaahayna dadkii soo waraabiyey dee waa taasba ay tahay waxaana uu leeyahay dee waqtigooda markay almasjid aljaamic iyo dad badan inay isugu yimaadaan wuxuu leeyahy waqtigaa hore waa bukhaari iyo waqtiyadiisiyo dee wax la yaqaanay bay ahayd oo ah magaaladu inkastaba haba weynaato badan eh intaasoo jaamic may lahayne dee mid keliya jaamiceeda weyni ahaayo inta badan dee laguma tukanayo jumcadiio dee dadka badankoodana qaadayay wuxuu leeyay bikhilaafi maa xadaa fi hadi acsaar min bilaadi misr washam wallahu lmustacaan kolley dee ma ogo waxyaalaha dabadiya xataa xaafid muxajar yimibe wuxuu leeyahay misr iyo sham waxyaalaha marka dambe yimee jawaamicdii inay tacaduday weliba wuxuu leeyahy wallahu lmustacaan baa de waxyaalaha arrinku waa ka duwan yahay oo dee jaamic keliya maba jirto intaasoo jaamic baa jiro dee musallaaba keenaysa in loo baxo waqtiyadoodii hore ayaabay ahayd dee meel keliya in la isugu imanayo dadku kolley meel keliyumbaa way jumcada ku wada tukanayeen marka qaradkii laga lahaa in laysu wada yimaada kolley meel la ysugu yimaado waaba la haystay buu leeyahay markaa hore xadiidkan inoo soo socda haddii a la yidhaaho xadiidka markaynu baabkii jumcada ama kitaabuljumco ku jirnay laba goor uu isku xigsiiyey baynu soo maray mar in yar buu ka dhigtay oo ah waa gacmaho sare loo qaado dee markaa khudbadda dee cinda alistisqaa taas waana xadiidka inooguba sugan tahay marna wuxuu dhigtay dadku weydiisiga ay weydiisaan imaamkii dee inuu u duceeyo ama taas oo dee uu ama taas mahayd istisqaha bal maalan fii khudbati aljumuca in khudbadda jumcada lagu kaaftoomo istisqa lalaba yimaado imikana halkan wuxuu iskeen raacin doonaa xadiidku labadaa goor intan aan ku jirna halkana kolley malaa toban way noqon doontaa kitaabulistisqaah intaas haddana saddex meelood oo dambeeyo iyadoo istisqa kaba baxsanaa laakiin aada waxoogaa ah taasna way jirtaa waa inta meeloodee kuma soo arooriye laakiin arrinta bal weliba daahirkeedee aada u muuqata ayaa abwaab imika istaba socoto toddoba ah ayuu xadiidkan keenaya waa istaba socotaa mid kasta cunwaan kale uu dhiganayaa dee xadiidka waxyaalihii nooguba sugnaa ah markaasoo casharka in badanoo kaba midaba waa xadiidkan uun iyo abwaabtiisii baabka usoo horreysiiyey maxay tahay masjidkii jaamica ahaa iyadoon musallo loo bixin in isisqi lagulaba yimaado taas iyada inay wax jaa-isato almusallo oo loo baxaa shardi inaanay ahayn xaggan istisqaa shardi inaanay u ahayn xdثna mحmd qال أخbarna أbu dmرة أنس بن عyاad qال xdثna شhrيك بن عبd اللahi بن أbي نmir أنه سمca أنس بن مالك يذkر أنa رaجuلا dخل mحamedku waa mحamed بن السلام oo شheekha bukخhaarي o in badan baan soo aragnay inta kalena waa dad aan wada garanayno شhrيك بن cabd اللahi بن أbي نmirna kolley xadiidkan saddex goor isagoo imaka halkan أنس بن عiyaad baa ka warinaya iyadoo ismaaciil ibnu jacfar ka warinayo iyadoo maalik ibnu anas imaam daarilhijr ka warinayaba waa inagu soo dhow yihiinba dee duruq kalena xadiidku waa leeyahay ee imaka dariiqan shariig oo keliya baaba ilaa saddex dee wej iyo saddex sanad iyo yeelan doona sharik anahu samica anas bna maalikin buu maqlay yadkuru xaaluu sheegayo oo wuxuu lahaa ana rajula nin baa dakhala soo galay yowma aljumucati maalintii jumcada min baabinka nin buu ka soo galay kaana ahaa wijahal mimbari mimbarka tooskiisa iyo muqaabilkiisa wijaah iyo wujaah haddii wowda la damiyana waa dee waa laba luqo uun macnaha ujeedadu mimbarkii rasuulkii ilaahay oo dee masjidka xaggiisa hore kuba sugnaa kadin isaga ku toosnaa oo xaggu kaga toosnay markaa waa dhinacii galbeed baa markaa laga soo gelayaa masjidka taas buu ka soo galay magac kalena waa inoo dambeyn doonaa wa rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay qaa'imun uu taagan yahay oo walxaal rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam qaa'imun yakhdubu fastaqbala rasuula allahi sala allahu calayh wasalam ninkii muu fadhiisan eh rasuulkii ilaahay buu qaabilay oo uu isaga xaggiisii iyo wejiga ayuu dee u jeestay qaa'iman xaaliyo isagoo istaagaya oo taagan faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allaahi halakat ilmawaashii xoolihii dee noolaa weeye mawaashidii way halaagsameen koley halakat ilamwaalna waa lafti xadiidka duruqdiisoo dee mawaashidan baa tafsiirkeedu yahay halaka alkuraacu haddaan hore usoo marray jumcaan oo khaylka iyo dee keyrkiiba oo laguba idlaaqaan kuba fasirnayna dee waxaanunbay kaba mid yihiin oo waxay la halaagsameen dee wax calafa dhulkiiba markii uu geed iyo nabaadki iyo wixii oo dhammiba abaartani ay suulisay wax alla waxay cunaan markay waayeen way halaagsameen dee sidaan abaarta ku naqaano wanqadacat isubulu wadooyinkiina way go-een wadooyinkiina way go-een go-itaankan wadooyinka ay go-een oo kale bal mar dambe haddana wanqacad wanqadacat isubulo macno labaadii ay noo soo socotaa haddii a la idhaaho waxay leeyihiin baayin dee wadooyinkii waxay laba go-eenba maashidii kol hadday dhammaatay wixii lagu safraye gaadiidkan dadka uu ahaana geeli uu yahay neefnaakii aan wixii hadhayna ay awood gabeenbo aanay soconba karahayn markaa wixii lagu safrayeyba ama dee waabay markii la waayey ee dee gaadiidka ahaa wadooyinkiiba way go-eenoo waaba jaanibkaas oo dee neefkii jirayna dariiqeedii iyo inta ay socoto wax alle waxay dee kusii noolaato ay daaqdo kamaba helayso macno labaadna way sheegaanoo ah dee markii la abaaroobay cuntadii iyo waxyaalihii ay dhammaadeen waxaan dariiqyada lala marayay ee geelana la raranayay taasoo kale cuntooyinka inta meelo laga keeno beledadii la keenaya haddana taasaa saasaa loo kala socday markay wixiiba wada joogsadeen oo kale wadooyinkii taasay laba go-eenoo wax la qaado oo suuqyadii la geeyo ama meel kale inta laga keenay magaalooyinkii la keenaa maba jirto markaa wadooyinkii way go-eenba wanqadacat subl fadculaahi ilaahay bari yuqiisunaa dee waxa weeyaan fa huwa yuqiisuna wey isagaa noo gargaari oo dee ilaahay noo bari kale yuqiisunaa malaa dee ruwaadda marka la eego yuqiisunaa markaa fadculaha yuqiisunaa fa huwa yuqiisunaa kol hadduu ficilku rafcisan yahay dee isaga ayaa ah ka noo gargaaraye haddaa dee noo bari weeye waxaa kaloo ruwaadda qaarkood halkan dee ficilkoo majsuuma jawaabtii dalabkunbuu ku jasmisan yahayo fadcullaaha ilaahay bari yuqisna macnaha waa haddii aada barido markaaba ilaahay waa noo gargaaraya dee si uuna bare ee ducadaada markaa ilaahay markiiba aqbali jirayba waxaa kaloo ruwaadda qaarkood halkan fadcullaaha an yuqiisana ilaahay waxaa noo weydiisay inuu noo gargaaro waa maca alfaado macnahoodna dee waa taasi wax keliyana kolley way ku wada isugu imanayaan qaala wuxuu uhi anas ibnu malik farafaca rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa kor yeelay yadayhi labadiisii gacmood jumco hadda way tahay waa khudbadii jumcada rasuulka ilaahayna dee caado umay ahayd markaa uu salaada jumcada uu khudbaynayo ee uu ducaynayo gacmo inuu sarow qaado ee laakiin tani way ka duwantao waa istisqa oo waxa weeyaan taas rasuulka ilaahay sarow qaaday gacmihiisii faqaala wuxuu yidhi allahuma asqina ilaahuna waraabi allahuma asqina allahuma asqina rasuulka ilaahay baa taa yidhi ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu inagana dadkaas dee soo waraabiyo ina waraabiya allahuma asqina allahuma asqina allahuma asqina qaala anasun anas baa wuxuu yidhi walaa wallaahi laadan dee nafyigaa maadaa ah ama maadaasun bay xoogeynaysay adkaynaysaa waayo wax kaloo ay gashay oo imika ay anfiyaysaa meeshii ma jirto ee nafyiga dambe ayuunbay taakiid u tahay walaa wallaahi baan ku dhaartee maa naraa maanaan arkahayn oo fi samaai samada min saxaabin wax daruura walaa hasacatan kolley min saxaabin dee maxalkeedu haba jarnaatee waa maxal nasbo oo naraabaa nasbin lahayd saa daraaddeed bay walaa khazacatan waxaan kuba cadfan iyo walaa shay-an iyagii loo nasbiyo maxalkii halkaa dee maxalka nasbada ahaa walow majruur yahay lafdi ahaan ayay ku cadfan yihiin kuwani wax daruura maanaan arkayn walaa khazacatan khazacadna waa qidcooyinkan inta yaryar ee kala tagsaneen isbahaysanee dee daruurta ah ama daruuraha dee khafiifka ah koo go-an taas bay khasacadu too macnaa daruuroodna meeshii may muuqan oyshaysatoo laisla roobbaa kaba imanaya weeye marka la yidhaaho malaatani waabay di'i doontaa xataa saxaabkaa yaree googo-an ee mutafariqa ahna samada kumanaan arkayn walaa shay-an shay waa cadfu caamin calaa khaasa ujeeddadu wax calaamo ah oo la yidhaaho malaa roob ayuu sisifaalihii leeyahay xataa dabayshii dee roob lagu yaqaanay haba noqoto ama foorihii roobaadba haba noqdee laakiin taasna may muuqan oo shay xataa amaarad kaloo la ysdhaha malaa meeshii waxa yar muuqata roobbaaba muuqdo laga rejeeyo la rejeeya may jirin daruurtii haba yaraatay qadco yarna samadii saafi bay ayd kaanaha zujaaja sii lafti xadiid ma aha waxaad moodaysaba quraarad inay tahay saafi ah wax amaaro oo kale iyo calaamo kaloo la ysdhaaho malaa waxaaba dee ay tahay sansaan roobbaa meeshii jirana taasi may jirin markaa rasuulka ilaahay gacmaa taagay wamaa baynanaa may ahayn annaga dhexdayadii wa bayna salcin buurtaa salci la ydhaha oo buur dee buuraha madiina waa in kaba mid ah min beytin aqal iyo walaa daari daar oo ujeeddadu halkaa wax naga qariya buurtii salci oo noo dhexeeyey may jirin salcina waa meelaha dee beryihii hore aba kusoo gaadho horta sidee taatay markii ugu horreyseen tago waxaabay ahayd masaajido yaryar oo almasaajid sabca ay odhan jireen oo yaryar oo dadku ay zuwaartii ay iska tagaan oy laba laba ragcood ku tukaan dee sunnada may ahayne ayaa jiri jiray kolle waxaan filaya makeyntii waa la baabiyo malaa masjid weynu baa meesha kaba dhisano waana waxaan filaya halkii dee mucasirkii muslimiinta markii khandaqa ahayd ayay salci ay dhabarka ay saareen kuwa yaryar baa jirto markii dambe de imaka wixii waa la dayo weliba berigaa hore igu horreysoo kale mid kasta oday baa iska fadhiyo markii dadka labada ragcadood ku tukada buuda kaale waa idiin ducaynaya si lacag waxa weeyaan intay idhaa soo fadhiisto dadkii dee aaminayskaba idhaha baa riyaal riyaalkii la siinayay waa waqtigaas kolley markii aan ogaayo siddeed iyo tobaatankii taqriiban haddaba wuxuu leeyahay wax aqaloo noo dhexeeya ma jirto macnaa maxaa halkan ujeeddadu ay tahay dee haddii ay buurtu nagaba qarsoontay waxaaba la odhan lahaa daruurtani buurta dabadeeday ku qarsoonayd oo daruur baa meesha jirtay idinkaba qarsoonayd taasi may jirinoo buurta way noo muuqataa wax ka ay iyagii ka qarinaysayna may jirinoo wax aqaloo iyo daar noo dhexayso naga qarisaana may jirin markaa wax la yidhaha halkanubay imika dee daruurtan muuqatay marka horeba way iska sii jirtay may ahayn qaale wuxuu uhi fadalacat waxaa soo baxday oo min waraa'ihi min waraa'i salcin saxaabatu daruur mithlu turs waa xaggii badunbay mala kaba timi markaa aada moodo gaashaan waa dee musadir bayd saa gaashaanka oo kale wax weyna may ahayn way socotay rasuulka ilaahi mimbarkiibuu ku taagan yahay wixiiba dee waaba laxadaad waxay waxaan oo dhammi dhacayaan falamaa tawasadat isamaa markay samadii dhexdhexaysatay ujeeddadu dushii sare ay dee sare usoo baxdayna markaa hore jihay jirtay ayay intasharat daruurtii baa baabaahday daruur weyn bay noqotay oo dhinac kastaba u fida uma amdarat way daaday qaala wuxuu yihi markaa waa anas ibnu maalik wallaahi baan ku dhaartee maa ra'ayna maanaan araga shamsa cadceedda sabtan toddobaad maanaan arag haddii aad sitan iu qoranta waxabaa degdegina bal waxa weeyaan maanaan arag sabtan kale waa ruwaadda badankoodu siday halkan yidhaaheen oo kale barhkood baa waxay sheegteen sitan inay oo ruwaadda qaarkood ay halkan laba yimaadeen inay tasxiif tahay laakiin dee maaha halkanuune ruwaad kala duwan baa iyagana riwaayadoodu sitan ay ahayd marka sabtan la yidhaaho macnaha waxaa looga jeedaa un usbuuc baa loogaba jeedaa walow ay dee saa muxibudiin dabariya uu yidhaaho kolley macna majaas soo gelayo sabtidu bilowgiina may ahayn oo maalin jumcay ahayd sabti horteed buu roobku bilaabmay dhammaadkiina may ahaynoo maalintii jumcada iyo dambe ayuu joogsadayo markaa kolley ibtidaaan waintihaan majaas jiro laakiin sabtidii waxaa loogaba jeedaa waayo halkana jumucatanna way timiye toddobaad baa loogaba jeedaayo waxaana sheekhu raximah llahu tacaala ma sharaxa kuba sugan anas waa ansaar ansaarna dee madiina waxaa aada ula deganaayo iyagu hadday dad wasaniyiin ahaayeen ahla kitaab ahaayo ay kuba dayan jireen yahuud baa laba deganayd iyaguna waatay kaba cabiri jireen toddobaadkooda waayo maalintai weynayn jireen marka waxyaalo musalaxaadkaa kaba mida oo iyaga xaggooda ugaba yimoy qaateen baa jirtay markaa sabtan imika laakiin waa usbuuc ama sitan haddii la yidhaho waxba tasxiif maaha ee lix markay noqoto dee jumco ilaa jumca toddobaabay noqonaysaaye waxay noqonaysaa in la yidhaaho dee lixda waxaa loogaba jeedaa waa lixishoo buuxo kaamila dee waa run lixishuu da-ayay jumcadii gelinkii hore o dhan dee roobkuma da-ahaynba jumcadii kalena marka lasoo gaadhay waqtigii salaada jumcada rasuulka ilaahay allama xawaaleyna yidhi madiinada korkeedii daruurtu ay ka kala tagtay iyadoo gelinkii dambe cadceediibaa usoo baxday oo mayda-ayno marka marka la eego in haddii aan eegno labadaa cisho aan meesha kaba saarno iyada waxa weeyaan midba nuska ahaa ee intii kale wax kaamil ah lix bay noqonaysaaye bal adigu waxaan leenahay sabtan iyo sitanba tawjiihaasay leeyihin uma dakhala arrinku muxunay tahay dee markiiba roobkii baa da-ay riwaayadku way inoo dambeeyaan waxna waynu soo aragnay rasuulka ilaah mimbarkii ku taagan baa durubama masjidkii oo laamaha nakhiisha un uu ahay dee saynu hore usoo maray saqafkiisu ayaa soo daayay oo rasuulka ilaah isagoo garhkiisu biyo ay kaba daayaan bal waxaa dhacday in markiiba roobkii intuu batay masaacibtiiyo meelihii biyomareennadii oo dhan madiine intay biyo ay wada yimaadeen iskaba daadin odayahe ninkii dhallinyarada ahaa ee weliba gurigiisu dhawaabaa la waxa hami gelinaysay talo gurigaagiiseed u gaadha gurigaagiiseed u gaadha iska daadin odayo iyo nin gurigiisu fog yahay oo markiiba sida ilaahay subxaana wa tacaala ducadii rasuulka uu aqbalay ee roobkii markiiba uu yimi wuxuu yidhi markaa anas ibnu maalik baa leh uma dakhala rajulu nin baa soo galay min dalika albaab de haddaan tii hore nakir ahayd tanna waa nakir ahayd qaacidadii haddii ahayd nakire nakire haddii lasoo celiyo ruux labaad buu noqdaa waaba nin kale ayaabay noqonaysaa oo dee kii hore cayntii maaha laakiin waxaa inoo dambeeyay iyadoo anas la weydiiyey oo ma isagiibu mise mid kaloo dee uu ka shakisnaayo ma garanayo uu yidhi bal waxyaalo kalena way noo dambeeyaane bal nin baa soo galay min dalika albaabi kadinkii uun ayaa ninka soo galay fi ljumucati almuqbila jumcadii jumcadaa ku xigtay walxaal rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam qaa'imun yakhdubu roobkii waa da-aya haddana rasuulka ilaahay waa kan khudbaynayo waa yimi hore waataynuu soo maray ruqso inay jumcada xataa dee markaa roob da-ayo dadku ay ruqso leeyihin laakiin dee ruqsay ahayd ciddii dee iskalifaysa ama taa imanaysa waaba dee salaadii waa la ogaya imaamkii waa ogayaaye way u furantahe arrinku ruqsun buu haa aynu soo maray fastaqbalahu ninkiiba haddana rasuulka ilaahay qaabilay oo xaggiisii buu u jeestay qaa'iman xaliyo isagoo taagan fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allahi halakat ilamwaalu xoolihii way halaagsameen wanqadacat isubulu dariiqyadii way goyeen waa cibaaradii hore un alamwaal halka waa mawaashidii oo kollay wixii saamidka ahaa ama moodkii looma jeedo waa xoolihii noolaa weeye dee halaagsankuna marka roobku kaba qaadi waayo xoolo abaar ka soo baxay roobkii wuu israacinayaa saas way laba dhimanayaan roobkii ayaabay jaanib kalena markay la dareeriba waayaanee dhulkiia wada biyo meedho noqday daaq iyadana jaanibkaasna dee waaba dhimashadoodu way imanaysaa imanka halaagani waa karat almatar ayaabay la halaagsameen subashan goodayna markii hore waa ti aynu soo maree laakiin waa jaanib kaleo dee dhulkiiba biyo ayaaban la mari karahayn oo dariiqyadii way go-an yihiinoo biyo ayaan lala mari karayn tani waa biyo ahaan ayaan lalaba mari karaynoo wadooyinkii saasay u go-een fadcullaha ilaahay bari yumsika imaka halkani way inoo jasmisantahay yumsiku haddii la idhaahna iyadana dhib malaho tii horunbaa inoo soo noqonaysa ilaahay bari yumsika dee haddii aada barido ilaahay wuu joojin oo ilaahay noo weydiye inuu waxa weeyaan dee naga joojiyo roobkan fadcullaha yumsikuha haddaan rafcinana waa lafdigii horsana fahuwa yumsikuha qaala wuxuu yidhi anas ibnu maalik fa rafaca rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam yaday rasuulka ilaahn baa gacmihiisii sare u qaaday uma qaala wuxuu yihi allahuma xawaalayna walaa calayna ay allahuma anzil ilmadar roobka waxaad ku da-siisaa xawaalaynaa hareeraha iyaga walaa calayna dee waxay noo soo socota guryihiina way dumeen waxyaalo saasay laydho walaa calayna walaa tunsilu calayna korka iyaga ha kuba dejin allahuma ilaahayow cala alaakaami ay anzilhu waxaad ku dejisaa ama anzil almadara cala alaakaami akaam iyo cala alikaami oo markaa ismaan wax madna aanu jirin iyo calal akami iyadoona laba hamsaba loo yeelin oon la madin intaba jamcu akamati bay dhahaan waana meesha taagga ah weeye dhulkaa taagga ee sare ee de waana magaalooyinkii aan ahayn dhulkaa dee aqala uu duminaya aan ahayn hadhow roobkaa ku badanna dee nafci marka dambe loo aaya ay kaba soo baxayaan ilaahu kaa kuma da'siin iyo wadiraabi waa buurihii yaryaraa iyo meeshii haarta ahayd ama buurihii yaryaraa iyo walawdiyati dooxyadii iyo wamanaabiti shajari dhulka dhirtu ay kaba baxayse daaquu kaba baxayo qaala wuxuu yihi anas fanqadacat markiiba eeg waa eeg labaduba waa aclaamtii nubuwada tii horena markuu allahuma asqina yidhi ama allahuma akitha ayaa markiiba roobku yimi tanna markii uu tan yidhi ayaa markiiba madiina roobkii kaba joogsaday fanqadacat bal dee sa xadiidkan riwaayaadkiisa kuwa sugan riwaayaadkiisuna way badan yihiine rasuulka ilaahay halkuu farta kuba fiiqaba saa uu yidhaaba daruurta way ka kala tegaysay daruurtaa ka kala tegaysay wakharajnaa waanu baxday buu yihi anas namshii xaal aan soconayna fi shamsi cadceed dhexdeed markiiba walow hareeri daruurtii is haysatay roobkuna uu kaba da-ayay laakiin madiine korkeeda ee waqti duhrana waa la joogaa waqtigaa jumcadii samada bartankeeda ee cadceedda kuma sugantay cadceediina markii daruurtii ka kala tagtay iyadoo cadceedii baabaan soconaynay roobkiina waa joogsaday cadceediina way usoo baxday sibay kuma socdeen qaala shariikum fasa'altu waxaan weydiiyey anasan ahuwa arajulu lawalu ma ninkii horea qaala wuxuu uhi laa adrii anigu ma garanayo inuu kii hore yahay inuu mid kale riwaayadka qaarkood si wuxuu kii hore ahaa ayaa kuba yimi bal xadiid kolleyin dee ta iyada inooguba sugan isagaa taraajin buu dhigan doonaa xadiidka waa ta aan leenahay oo umuuro badan oo imaka aan odhan lahayn xadiidka taasaa inoogu san iyo taasaa inooguba sugan canaawiin buu u dhiganaya markaa iyadoo canaawintu inoo dambayso dee wax damboon yidhaahnaa ma jirtee bal arrinka weyna inooguba sugan waa rasuulka ilaahay mucjisaadkiisii waaweynaa oo ah ilaahay subxaanahu watacaala ducadiisa inuu markiiba aqbalayay hadday tahay imika bilowgii roobka iyo hadday tahay imika intiham filistisxaab markan uu dalbayo saxwi iyo dee taas inuu roobku joogsado oo kale dee halkanun maaheena waa taas waxaa kaloo iyadana inooguma sugan buu leeyay adabku fi ducaa imika rasuulka ilaahay mu odhan ilaahu roobkaba naga jooji mu odhan laakiin meeshii laga filanayo darar iyo dhibi inuu kaba yimaado iyadoo kolley loo baahanyay istibraarkiisii ti unbuu dalbayo mue waa ka yidhi ilaahaw dee waa kan dalbayay aakaamtii iyo diraabtii halkaa inuu roobka kuba sii socdo dhulkaa laguba intifaacaya daaq kaba baxaya biyaana qabanaya ee meelihii darar kaba imanayay uun ayuu weydiistay inuu ilaahay kor yeelo kaba kor yeelo wixii da darar lagaba boqonaya markaasaa sheekhu wuxuu leeyahy waxaa lagala qaadanayaaba halkan ruuxa ilaahay nicmo uguba nicmeeyey de haddii nicmadaa dhexdeedii wax caaridi uu ku yimaado si waxaanu nicmadiiba ahayn ama uu ruuxu dhibsado inuu nicmadiiba dee naco taas ma ahe inuu ilaahay weydiistan weeye waxaan caaridka ah ee yimi inuu kaba kor yeelo nicmadiina uu baaqi yeelo oo uba daayo bal maalan taas weeye bal umuuro badan oo kalena oo xadiidka inooguma suganaa barh waa dee barhno meelo dambey kuma barhno abwaabta inooguma imanayaano waa kuwan axaadiistii waa xadiidkii un باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة وحديثك روح نوغبا موقدي ترجمه الشيخ نوغبا دكتي حديثك مركا لقبا بدن نوغبا باهنية كوشوكسي أم حيتين وباب في بي أما بيان الاستسقاء في خطبة الجمعة عدينتي لبا عديني روب طلبكي خطبة الجمعة دحديدة إلهي لضلبي لقوة يديسني غير مستقبل القبلة روحي خطيبك qibladii mid u jeeda xaalaanu ahayn oo dee waxaynu xadiidkii horeba kusoo aragnay cabdillaahi bnu zayd rasuulka ilaahay markii uu ducaynayay inuu xagga qibladu u jeestay istisqaana sidaasaa jidaysan oo ducada in markaa uu ducaynayo khadiibku dadka dhabarka usoo dugu qiblada u jeejiyo inuu qibladii u jeesto laakiin khudbadani khudbad jumcay ahayd iyadii unbuu kuba kaaftoomay ducadan uu dhexdeedii laba yimi muu jeedsan oo markii uu ducaynayo allahuma asqina lahaa xaggii qiblada ma eegina sidiisii horunbuu uba taagnaa markaa markay jumco noqoto iyo khudbadeed dee iyada in qiblada looma jeedsanaya si markii horeba loo khudbayn jirunbaa loo khudbaynaya ducaduna khudbada dhexdeeda iyo isagoo qibladu ay dhabarkiisa tahay ruuxii khadiibka madaas ayuunbaabay noqonaysaa tii bay tahay xadiidkii hore inooguma sugnayd waa kan cunwaan buu inooba dhigtay xadiidkiina wuu inoo soo celinaya xdثna qtaybة بن سacيidi qاaل xadثna ismاعيiل بن jaعفr عan شharيki شharيk waa shariik بن cabdاللahi بن abi nabirki marka dhaweydaan soo haynay aynu soo aragnay bal waxa weeyaan dariiqii hore inooguma sugnaa abu dmra kaba warinayay can anas bni maliki ana rajula nin baa dakla اlmasjida ywma jumucati min baabin albaabu kaba soo galay kaana ahaa naxwa baabi daari lqadaa'i daartii loo yaqaanay daaru lqadaa albaabkeeda jihadiisa iyo xagga ahaa na waa daar daaru lqadaa looba yaqaanay oo dee halkan uu lahaa un waa mimbarkii bay kuba toosayd kolley dhinaca galbeed ee masjidka ayuunbay kuba taalay taas buu xaggeeda kaba soo galay kolley daaru qadaana dee waaba la dhici karta barhkoodna way kuba fasireen daarulimaara oo dee amiirkiiyo meeshuu fadhiisanaye laakiin daarulqada waxay ahayd markii dambe magacii markuu dheeraaday baa san ee cumar ibnukhadaab radia allahu tacaala canhu wa ardaahu kolley waan ognay cahdigiisii maalkii fay-i markuu batay khanaa'imtii bateen in xataa iska daa kii isagu jihaadka kuba jiray iyo dadkii taaka qeybarya ama magaalooyinka deganaaye dadkii reer miyiga ahaana qaybtii ay fay-a ku lahaayeen waa la wada gaadhsiiyey xoolihii way bateen haddana maxaa dhacday isagu dee waraciisii iyo suhdigiisii iyo waxyaalahan uu xaqa ugu lahaa baytmaalka waxaa la arkaa inaanu isticmaalin safaradiis iyo xajkii iyo waxyaalahaas inuu wixii deyn kaba dhigo oo kale bal dee waa si uu lahaa waxa weeyaan anigu mansilata waalilyatiim ayuunbaaban iska dejiyey baytmaalka haddaan wax haysto wixii waxa weeye dee ma taaban ahayn marka cumar ibnulkhadaab iyaday xaaladu taa ahayd baa wuxuu dhintay iyadoo deyn lagu leeyay kolley deenkuna waxyaalahaasay uba galeen deenkiina dee wuxuu ku dardaarmay bal deelka in xoolihiisa loo iibiyo wixii jiray loo iibiyo haddii ay qaadi weydo markaa reer bani cadi bal lagaba dalbo haddii kalena bal quraysh iyadoon la dhaafin marka daartiisii uu lahaa weeye xafse iyo cabdullaahi baana dardaarankaa uu kuba dardaarmay daartii cumar lahaa baa loo iibiyey deenkiisii in lagu bixiyo marka maxaa magaceedu ahaan jiray oo magaceedu markii hore ahaa daaru qadaa'i dayni cumar waa deenkii cumar bixintiisa daarteedii waa deenkii lagu bixiyey markii dad magaci dheeraaday dee muddana ay kaba soo wareegtay magaci dheeraaday ayaa daarulqadaa laba yidhi marka qaadinimada maaha taase waa deenkii cumar waa iyadoo xaaladu taa tahay dee kolleyna kitaabka dee imika madhawaa leeyahay manaaqib marka la gaadho waatay kuba sugantay xaalkiisa iyo umuurihiisaas mat kitaabka dhexdiisay kuba sugantay iyo matigiisa macnuu waa taa markaa daartaa daarulqadaa loo yaqaanay xaggeeda albaab ahaa ayuu ninkani kaba soo galay macabna waa taa daaruqadaa markaasaa muxuu yidhi ninkii markuu soo galay warasuulullahi walxal rasuulullahi sala allahu calay wasalam qaaimin yakhdub faistaqbala rasuulullahi sala allahu calayh wasalam qaa'iman uma qaala yaa rasuulallahi halakat ilamwaalu wanqadacat isubulu fadcu llaha ilaahay bari yuqiisunaa fahuwa yuqiisunaa ama yuqiinaa farafaca rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam yadayhi labadii gacmoodba rasuulka ilaahay weliba isagoo aada sare ugu qaadiyo wejigiisa gaadhsiinaya ayuu sare u qaaday uma qaala wuxuu uhi allahuma aisnaa allahuma aisnaa allahuma aisnaa asqinaa ya aisnaa iyo waa wax isla wada dhowdhown weeye dee ruwaadiina ina alfaadahoodii barhkood baa macno kuba warinaya qaala anasun anas baa wuxu uhi walaa wallahi ma naraa fi lsamaai min saxaabin walaa hazacatan wamaa baynana wa bayna salcin min beytin walaa daarin qaala fadalacat waxaa soo baxday min waraai min waraai salcin saxaabatu milu turs gaashaan oo kale ah way yarayd falamaa tawasalat fi samaa intasharat uma amdarat falaa wallaahi ma ra'ayna shamsa sittan imika ii taala laakiin labadaba wata aan soo tawjiihinay uma dakhala waa jumcihii ku xigay waxaa soo galay rajulin min dalika albaabi fi ljumucati albaabkii uun jumcadii dambe walxal rasuulu llahi sala allahu calay wasalam qaa'imun yakhdubu fastaqbalahu qaa'iman hadda maxalu shaahidkiina waa aragteenoo rasuulka ilaahay markan uu lahaa allahuma agisnaa qablada umuu jeedsan sidiisii hore umuu taagnaa wey fastaqbalahu qaa'iman faqaala yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow waa ninkan dambea isna yidhi halakat ilamwaalu wanqadacat isubul fadcu llaha yumsikuhaa canaa ama yumsikhaa canaa qaala farafaca rasuulu llahi sala allahu calay wasalam yadayhi uma qaala allahuma xawaalayna walaa calayna اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قال إن فأقلعت معنا وي جوكستي روبكي ومركبة قوي وخرجنا وانو بحنا ضرورتنا سمدي انت يغا كركو دور نمبو وي ككالا تكتي وانو بحنا نمشي حالا صعودنا في الشمس قال شريك سألت أنس بن مالك هو الرجل الأول فقال ما أدري ما أجي وما قرنيو بل رواية قال كنا سيوحنك وربعها أيكم يمين xadiidku waa xadiidkiin baa weli waa baabtiisii baabulistisqaa'i cala almimbar ciddii waxaynu kuba soo marray rasuulka ilaahay khudbadiisii inay ahayd dee mimbar may ahayn ee lagu kuba taagnaa istisqa waxa yimi haddii musalla loo baxayo xadiidka caaisha abi daawud iyo kuma sugnaa in mimbar la saaray oo mimbar rasuulka ilaahay kaba khudbeeyey taas baa iyada kuba sugnayd laakiin imaka halkana waa mimbarkii dee kolley masjidka una maaha kaa xadiidka caaisha kuba yimi musallihii waa xadiidkaynu soo maray xadaثna mسdd qال xadaثna abu cawاnة عan qtاdة عan أنس qاaل بynma rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم ykhطb yوم الجuمcaة إd jaءah رajuل faqاaل ya rasuul الlahi qaxd الmadr macnaa in xabasa weeyaan kolley ficilkuna musamu isaga binaysan yahay quxidna barhkood kuba dabdiye macnaa madarkii waa joogsaday roobkii waa go-ay oo dee roob waa kaa di'i waayey fadcu llaha an yasqiyana fadaca famudirna rasuulka ilahi uu duceeyey laakiin ducadiisii riwaayadkii hore in kuba soo maray wixii uu yidhi famudirna roobkii baa naloo da'siiyey famaa kidnaa umaanaan dhowaanin an nasira inaan gaadhno ilaa manaasilina manaasishayadii oo inaan manaasishaydii gaadhno kolle ficilka gaadan dee waxa badnayd ani inaanay laba socona lakiin waa luqadii iyadna waa luqadii macruufka aydu famaa kidnaa an nasira ilaa manaasilna ujeeddadu waa roobka badnidiisii daraaddeed waa taa aan soo noqoninay inuu ninkii dhallinyaradaha xoogga lahay weliba gurigiisu dhowaa uu dee hamigelinaya uu lahaa seed u gaari kartaa gurigaagii iskabadaa nin fog famaa zilnaa numdaru kamaanaan suurin in roobkiina loo da'siinaya ila ljumucati lmuqbilana jumcadii dambe la gaadhay qaala faqaama dalika arajulu aw gayruhu ninkaas baa kacay ama kayrkii faqaala yaa rasuul اllahi udcu llaha an yasrifahu cana inuu naga leexiyo oo roobka naga joojiyo ilaahay noo bari faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam allahuma xawaalayna walaa calayna qaala wuxuu ihi anas falaqad ra'aytu waxaan arkay asxaab markiiba hadda weeye daruurtii baa arko yataqaacu googo-aya kala tegaya weeye yamiinahu shimaalan dushii saree madiinu ka kala tegayaa hareerihii buu ku ururayaaoo isagoo midig iyo bidixu googo-aya yumdaruuna markaa dadkii nawaaxidu roobku waa u da-ayay iyo dhulkii baadiah walaa yubdaru ahlilmadiinati laakiin reer madiina roobkii waa ka qaaday cadcadina way usoo baxday weye walow dee dee intay korkeeda tahay weye hareerihii weli daruurtii baa jirtee xadiidkuna alistisqa cala lmimbar de waa kan mimbar buu rasuulka ilaahay kuba taagnaa weeye waxaana ku kaaftoomay in ducadaas uu duceeyey dee salaad gaaranna salaaddii jumcada waaba kan cinwaan buu dhigtay haddana kale baabu man iktafaa bisalaati ljumucati fi listisqa baabun fii bayaani man iktafaa wuxuu baabaysaya bal cadaynta ciddii ku kaaftoontay bisalaati ljumucati salaadii jumcada fi listisqa salaad gaara aan tukan dee istisquu salaad gaar uu leeyahay jumcaba haddii dee khudbadiina lagu duceeyo salaadii jumcada dee loolama niyoonayo inay istisqiina lagu soo dhex daree oo labadooda niya isma qabanayaanbe bal markaas waxa weeyaan uun taa kuba kaaftoomay oo ducadii khudbadda uun ku kaaftoomay bal taas baabkeeda macnaha hadday maalin jumco tahay waa lagu kaaftoomi karaa weeye sidaa rasuulka ilaahay baa uguba kaaftoomay xadaana cabdullahi bnu maslamata can maalikin can shariik shariik waa markii dhaweydna waa taan soona laba goor hore riwaayadiisa soo aragnay mar de waa ismaaciil ibnu jacfar baa ka warinaya marna dee abu dabra anas ibnu ciyaad iminkana imaam malik can shariik bni cabdillaahi can anasin qaala jaءa rajulu ila nabiyi salى اllahu alayh wasalam faqaala halakat اlmawaashi wataqaطacat الsubl fadaca famudirna min aljumucati ila اljumucati uma jaءa waa yimi daahirku waaba ninkii hore faqaala wuxuu uhi tahadamat اlbuyuutu ama uma jaءa rajulu nun dhaho aqaladii way dumeen dee roobkii markuu qaadi waayey aqaladaa dhoobadaha iyo way day waayaan wataqadacat isubul wadooyinkiina way go-een oo laguma mari karayo dee biyo iyo biyaa gooyey wahalakat ilmawaashi iyaduna waxay cunto dee inayma baxayso gees kalena roobkan dee badano iyadii xoolaha abaan imaka ka soo doogay waaba dee dee khatar buu uba yahay fadcu llaha yumsikuha faqaama sala allahu alayh wasalam faqaala allahuma cala alakami waldiraabi walawdiyati wamanaabiti shajari alawdiya jamcu waadin weeye kole mar hore aan usoo noqonaya barhkood yidhaaheenba imaka alwaadi waa faacil afcilona waa lagu jamciyo faacilo afcilo lagu jamciyo laftigan baa jira laakiin cibaaru raaciya oo fiihi nadarad oo haddii dee malaa kelimaad kale uiga intaas muu wax kasii badan muu sheegina fanjaabat can ilmadiinati macnaha injaabat macnaa waa inkashafat weeye waa suxubkii iyo daruuriiba waxay ka faydmeen madiina injiyaaba thawbi marada faydan kalo maradee laba huwanaayoo la yska qaaday oo kale saasoo kale ayay noqotay baabu ducaa idaa taqadacat subula min karat lmatar weli xadiidkii baa inoo socda bal waa xadiidkii maalikun imaka dariiqii maalika uu soo celiyey waa baryadii ilaahay la baryayey maxaa la weydiisanaya markii hore ma roob baa la weydiisanaya mee roobkii inuu joojiyo idaa taqadacat isubul wadooyinka hadday go-aan min karati lmadari roobka badnidiisii oo qaadiba waayo dararka dee kama imanaya halkan in ilaahay dadka ka faa'iido weydiisigii la weydiisanayu baabkeedii yahay xadaثna ismaaciil qaala xadaثna malik can shariik bn cabdاllahi bn abi namiiri can anas bni maliki qaala jaءa rajul ilى rasuuli اllahi slى اllahu عalيه waslm faqaala ya rasuula اllahi halakat اlmawaashi wanqadacat الsubulu fadcu laha fadacaa rasuulu اllahi salى اllahu عalيyh waslm macnaha maxay waa lilistisxaa markii hore lilistisqaa hadday ahayd tani waa lilistisxaa in dee ilaahay faydo oo uu ka faydaba daruurtan iyo roobkan kaba joojiyo fadacaa rasuulu اllahi salى اllahu عalay waslm may horta tani waa lilistisqaa baan leeyahay tani famutiruu min jumucati ilaa jumuca fajaءa rajulu ilى rasuuli اllahi salى اllahu عalay waslm faqaala ya rasuula اllahi tahadamat اlbuyuut wataqadacat الsubul wahalakat اlmawaashi tanna waa dalabkii lilistisxaaye faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيh waslm allahuma calى ruuusi akam calى ru'uusi اljibaal ay ijcal madarka iyo roobka waxaad yeeshaa على رؤوس الجبال والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت معنى صحبك يضرون بها كفيد مي وككلا تقع عن المدية انجياب الثوب كانجياب الثوب السمرة لفيدي أوكلا سيد أوكلا بل مركاين وحوية أو حق استسعى مركا نقطة صلاة قارو لو تكنية ما شرط مركا دير روبك جوجين تيسا إيو إن taxwiil urida iyo waxyaalahaas iyagu ma jirayaan ee waa ducada unbaydaa noqonaysaa tan dambe allahuma xawaalayna walaa calayna bawma qiila ina nabiya sala allahu calayh wasalam lam yuxawil ridaahum fi listisqaa yowma aljumuca weli xadiidkii baa inoo socda oo xadiidkii bal dee baabka casharka isagaaba dee ku joojin doonaa markaas waayo xadiid ibnu mascuud baa markaa raaci doona waa toddoba baab oo isku xigto xadiid keliya ah iyadoo laba gooro hore jumcana aynu soo maray welina kitaabka ay wax ku dambeeyaan baabu maa qiila wixii bayaanu maa qiila wuxuu baabaysanyayaa ma baabun fii bayaani maa kii qiila la yidhi oo maxay ah ina nabiya sala allahu calayhi wasalam lam yuxawil ridaa'ahu go-iisa muu wareejin ma bedelin dhinacii labadii dhinac fi listisqaa yowma aljumuca oo waxaynu soo marray inuu sunno yahay ama mashruuc yahay taxwiil ridaa markay istisqaa noqoto waqtigaa la khudbaynayo la ducaynayo laakiin rasuulka ilaahay markan uu ducaynayo salaadii jumcada ama khudbadeedii uu kuba duceeyey go uu bedelay may jirin marka wuxuu baabku u baabaysanyahay markan taxwiil ridaa uu mashruuc noqonaya ama sunno noqonaya oo markaa salaada istisqaa la tukanayo khudbadeeda ay tahay haddii lagu kaaftoomo khudbadii jumcada laguma kaaftoomo man iktafaa bisalaati ljumuca fi listisqaa iyada taxwiil rida iyo qiblo istiqbaalkeed labadii midna ma jirayo tiiba u baabaysanya walow kaba cabiray wixii la yidhi oo halkana wuxuu leeyahay arinku xadiidka waa inooguba sugan yaho khabarkii waa saxiix ee laftigan qiila wuxuu kaba cabiray cibaarada inoo dambaysay walam yadkur anahu xawala ridaa ayaa suurtagalaba dee anas ciddii kaba dambaysay inay tahay iyo taase laakiin mimka qadiyadu waa wax inoo sugan xadaثna الxasan بن bشhri qaala xadaثna mcaafa bn cimraan can اlأwsaaciyi can isxaaq bni cabdالlaahi can anas bni maliki bal kolay dee dadku bedelkoodu way noogu soo noqnoqdaanuun laakiin xasan ibnu bishrin hore umaynaan soo arag waana nin reer habdaana ama reer bajiila adugu waa dee qolooyinka yama degi jiray uun reer kuufa weeye waana siduu xaafid ibnu xajar kaba cabire saduuqun yukhti taasuu kaba cabira waa nin run badana laakiin aqlaad buu leeyahy gafaf buu leeyahy xagga riwaayada nasaa-iyo oo kale laysa bilqawiyi koley zuhayr markuu ka warinaya axaadiidiisa culimmada way inkiraanba ama waxay leeyihin may axaadiidaasi ma toosna markuu zuhayr kaba warinayo bukhaari waa sheekhiisii koley axaadiidiisana aada intuqu ugu sameeyey kitaabkeedana laba xadiid buu ku leeyahay xadiid waa kanaan hayno kanaan hayno weeye xadiidna kolley manaaqib buu ku imanayaa oo raqamkiisu saddex kun toddoba boqol iyo afar iyo lixdankaas weeye labadaas meelood buu ku leeyahy xadiidkan aan hayno markuu insha allahu inooba soo celin doono riwaayada awsaaci waa keeni doonaa laba goor iyo eh dariiqyo kaleu ku keeni doonaayo wuxuu la gaar noqday maaha afraaddiisii maaha xadiidkaa kalen sheegayana kolley raqamka kuba xiga ayaaba dariiq kale uguma sugan yahayoo markaasuu xaafid ibnu xajar muqadimada fadxi kuba yidhaaho bukhaari afraaddiisii wuxuu isagu la gaar noqdayna aslan soomaba saarin oo waatana waa axaadiid duruq kale lagaba garanayo ama duruq kale kuba soo aroortay weeye kan iyo kaas waa labadaa meelood axaadiidyadii ay kuba inkireen ee zuhayr markuu ka warinayana aslan taasi riwaayadiisa kumaba sugnaa ee bal markaa xasan bushre ama mucafi bni cimraan alasdi alfahmi waa nin isagu reer mawsil ahaa e waa nin hiqoo caabidoo faqiiha oo dadkii atbaacu taabiciinta ugu dambeeyey raggoodii waaweynaa markaa ninkan oran xasan albishri aan leenahay isagu waa dabaqada ka horeysa oo dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay kuwoodii ugu waaweynaaye waxaa bukhaari soo raaca isaga in tirmidi iyobaa soo raaca bal maalan oo isaga marka la eego iyo nasaa-i baa soo raaca bukhaari imaamka dambe ninkani waa nin caabido faqiiha leenoo hiqa ahe isaga bukhaari waxaa soo raaca abu daauud iyo nasaa-i ka dambe mucaafa oo bal maalan taas haddee axaadiidiisuna saa inoogumay badnayn wuxuu hi marka anas ibni malik ana rajulan shakaa ila nabiyi sala allahu caleyh wasalam nin baa rasuulka ilaahi uga cawday halaaka almaali xoolaha halaagoodii iyo jahda alciyaali dee dadkii markay xoolii dhammaadaan la abaaroobo dee waa kaasoo ciyaalkii caruurtii dee wax la siiyeyna looma helaya rafaadkooda iyo mashaqadooda iyo dhibta haysatuu ugaba cawday fadaca allaha yastasqi rasuulka ilaahi baa ilaahay baryay isagoo ilaahay ka dalbaya roob waana khudbo jumco walam yadkur muu sheeginoo dee imanka haddaan isxaaq kaba dhigna anas annahu xawala ridaahu rasuulka ilaahay inuu go-iisii wareejiyey waayo kumay sugnaa xadiidka wala staqbala qiblata markuu ducaynayana uu qibladii u jeestay waayo khudbadda jumcada waxaan idhi sideedii horunbaa laguma wadayaa arrinkani waa markaa khudbad istisqaa u gaara iyo salaadiisii lalaba imanayo bal axaadiidan imika halkan israaciya xadiidkii baabkii ugu dambeeyey walow da ay wax dambeeyaan si aan sheegayo baabun ida stashfacuu ila limaami dadku haddii ay ka shafaaco dalbaan macnaa erge dalbaan weydiisaan shafaacay imaamkii liyastasqiya lahum si uu ilaahay uu baryo uu roobdoon iyo waxyaalaha uu laba yimaado lam yarudahum imaamku ma celinayo oo waxa weeyaan imaamkii ma celinayo hadda xadiidka mar hore ayuu baab aynu ku soo marnay baabu su-aali nnaasi limaama waxa weeyaan dadku bal imaamkii inay kaba dalbayaan dee markaa abaari ay jirto isisqo taasi waa dadka xaggoodii iyo dalabkoodii iminka halkana imaamkiibuu kaba hadlayaaoo hadday dee dadkii weydiistaan inuu dee shafaaco ahaan ugu yimaadaan iyagoo ka dalbaya inuu ilaahay u bariyo iyada markaa caynkaas dee inuu celiyo maaha waa inuu aqbalo inuu ilaahay u baryaba wey xadaثna cbdالlahi بn yuسufa qaal akhbarana malik can shariik bn cabdالlahi bn amin amirin can anas bni maliki anahu qaala jaءa rajulu ilى rasuuli اllahi slى اllah عalيh waslm faqaala ya rasuul اllahi halakat اlmawaashi wataqadacat الsubul fadcu اllah fadaca allaha famutirna min aljumucati ilى اljumuca fajaءa rajulu nin baa yimi ilى الnabiyi slى اllah عalيه waslm faqaala ya rasuul اllahi tahadamat اlbuyuut wataqadacat الsubul wahalakat اlmawaashi waa kan kolba waan soo laqbaynaune faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam allahuma calaa duhuuri ljibaali ay allahuma ijcalhu weye ama anzilhu weye roobkan waxaad ku daasaysaa calaa duhuuri ljibaali waalaakaami wa butuuni alawdiyati wa manaabit ashajari fanjaabat can ilmadiinati injiyaaba thawb wallahu subxaana wa tacala cala aclam